Amniga ayaa ah tiirka ugu muhiimsan ee horumarka. Haddii amni la waayo, waxaa gebi ahaanba meesha ka baxa horumar kasta oo bulshadu ay gaari lahayd, iyadona meesha ay ka baxayaan kala dambeynta bulshada. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu amniga badan geeyiga Soomaaliya, iyadoona dhanka kale magaalada ay markaasi si xawli ah ay u soo korayso kaabayaasheeda kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay ahmiyadda amnigu u leeyahay bulshada isaguna dadka reer Kismaayo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarinta nabadgelyada.
kismaayo waxay cagta saadhay dhabadii horumarka waxay cagta saartay waddadii quruxda waana diyaar garooday waxaan leenahay marka shacabow horumarka hala soo raaco dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay waan uga mahad celinaynaa shaqadaas ugu dambeyntii dadka reer kismaayood waxaan ugu baaqayaa kow in amniga laga shaqeeyo labo waxayna deeqda dowladnimada waxayna ku filan waa dowladnimo qabiil waynu aragnay inamana anfacayo magaaladan koob iyo toban jeer baa la kala qabsaday reer hebel baan ahay qori baan sitaa bararaq qalalac waxaan aan garanay wax maxamed siyaad barre ka tegay oo dhaxalaan qof ka tegay ma jiro hadda waxaa lagu sameeyeyna waa dowladnimada jubbaland waa maxaa marka meeqa sanaa udhexaysay maxamed siyaad barre allah naxariistee iyo iyo dowladnimada jubbaland waa wakti dheer dhowrkaas intaasoo sanada oo la joogay dad baa xukumay ama urur ha sheegto ha lagama qabo minis waxaad kuu caddaynaysa waxaan dowladnimo loo dhan yahay oo la wada dhistay ahayni dadka ma deeqa iyadaa ina deeqda waxaan rabaa in qabiilada ka tagno walaal baynu nahay soomaali baynu nahay waa wada dhalanay reer kismaayood baynu nahay intaasaa wax kasta inoo ka fiican haddaynu soo arrin qabyaaladii dhinaca kala duulnimo inaynu aadno magaaladan waxaa la rabaa waa magaalo soomaaliya wada degan tahay waa magaalo lagu wada nool yahay inay ka muuqataan qabyaaladana laga tago oo dadkan wadanka u sinaado innaga xafiiska dowladda hoose ahaan waxaan rabaa inaan intaa ka shaqeyno reer hebel iyo nin hebel iyo waxaasana noo khuseeya waxaana khuseeya dadkaanu siman yahay cadaalad helo walaalo yahay magaaladan dadku isku aamino oo ku heshiiyo intaasaana khusaysa walla ilahay waa ka shaqaynaynaa wixii khaldamana haddii bini aadan baan nahay oo waxbaa khaldi kar laakiin qalbiga iyaga baa raacayaa waxa fiican inaan samaynaan rabnaa soo taas ballanteenu maaha intaasaana ka shaqayn doonaa haddii aan laydmo waxaa idin rajaynaa guul iyo horumar dhammaan shacabkaygana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin si aad noola shaqayseen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu